barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad bisha disembar waa afar sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala soo codsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudiyaan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno urur dhalinyaro oo ka jira bowrama oo soo saara waxyaabaha bulshadu baahi ay u qabto sida kareemada iyo weliba baalashyada iyo wixii lamida
saddexdaa sano ururku waxyaabaha wuxuu u qaban jiray magaranaysa dhallinyarada tiridhinno u qabtay balse laakiin imiga waxaan uga soo gudubnay inaan isku dayno oo soo saarno waxyaaba ay ka mid yihiin ee dadku isticmaalaan sida kareemyadoo kale magaranaysaay baalashyada waxyaaba imiga sheegayso ay ka midka yihiin ayaan soo saarnay insha allah wakhti badana naga qaatay sidoo kale dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka madhnayn xilligeenu samaadiyo sada shaaciga doonta
sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobo kale oo barnaamijkan dhallinyarada maanta oo axad aan idinku talagalnay marka hores waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mida warka caalamka
wadahadal dhinaca telefoonka ah oo dhex maray madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump iyo madaxweynaha taiwan ayaa ee maalintii jimcihii ayaa dhaliyey xiisad diblomaasiyadeed taas oo jebisay siyaasaddii diblomaasiyadeed ee maraykanka ee gobolkaas ku aadanayd waxay sidoo kale ka cadhaysiisay madaxda dalka shiinaha hase ahaatee waxaa arrintan u sacabatumay xubno ka tirsan kongareeska maraykanka oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ted cruz oo ka tirsan golaha senatka ayaa sheegay in telefoonka taiwan ee uu qabtay donald trump uu ka mudan yahay in lala hadlo raul castro hogaamiyaha cuuba iyo madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxani
mas-uuliyiin ku sugan indonesiya ayaa sheegay axaddan maanta ah in qaybo meyd ah iyo cadad burbura laga helay biyaha ku dhow halka la rumaysan yahay inay ku burburtay diyaaradda habarteeda la waayey mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in shan shaqaale ah iyo sideed rakaab ay saaraayeen diyaaradda nooceedu ahaa m sideed iyo labaatan diyaaradda ayaa la waayay maalintii sabtida iyadoo kusii jeeday jasiirado ku yaala galbeedka indoneesiya
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan caashay dhinacii dhallinyarada iyo hibadii hal abuurka toddobaadkan waxaan aadaynaa boorama waxaana ka hadli doonaa dhalinyaro maxaa tirada waxa wejiga kariimadoo kale mardhowd waxaad ugu lahayd kareem iyo kariim haye waa isla sidii un oodi qaadisii jiidisasla gurigeen kolley ereygu waa erey aan soomaali ahayn marka qolob say doontay u dhigtaa waa waxa wejiga lagu qorxisto wejiga lagu qurxiyo la labeenteenu tiro.
naqaana berigi hore marka waa labeentiyo lasoo warshadeeyey haye marka innaga waxaan haysanaa labeentiyo original ah iyo baalashkii baalashkan waa laga midaysan yahay waa casaynta sooma lahjadda waa gar marka ba- baalashka iyo waxyaabaha ay bulshadu u baahan yihiin ayay een, dhallinyaradana ay sameeyaan marka waxaa xiisa leh inta badan tusaalaan kareemada oo kale waxa ugu badan ay ka sameeyaan mataqan waa haydhin dhinacan shinnida iyo malabkii hadhaagda malabkii Waxyaabaa iyo ka malaha soo labeenta la isku daraa waxyaabahaasay ka sameeyaan marka waa dabiici be waxyaabo dabiiciya bay ka sameeyaan marka waxay kuleeyihin way ka faa'iido badan yihiinba anaa mar- kariimadii kale anaa maraka wariyaha v o magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa dhallinyaradaasi la kulmay barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkanna boorama ayuu inooga imanaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aan ku soo qaadan doono ururka horumarinta dhallinyarada somalilan ee markaa magaciisa lasoo gaabiyo la yidhaahdo sayo oo ah urur dhallinyar oo sameeyey kareemyada la marsado timaha wejiga iyo baalashka kabaha lagu caseeyo iyo shamaca iyo waxyaabaha lagula dagaalamo cayayaanka Een, waxaa noogu martiya barnaamijkeennan abubakar aadan maxamuud oo ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee sayo cabdiraxmaan axmed nuur oo ka mid ah ururkaasi iyo ibraahim jaamac yuusuf oo xubinka ah ururka dhallinyarada ee sayo guddoomiyaha ururkan abubakar aadan maxamuud Een, ururkan waxaan aasaasnay wuxuu jiraa muddo een, saddex sano ah waxaan aasaasnay labadii kun iyo afariyo tobankii ayaan aasaasnay aduu wuxuu jiraa muddo markaa saddex sano ah Een, saddexdaa sano ururku waxyaabaha uu- wa- wuxuu u qaban jiray magaranaysa dhallinyarada tiridhina uu qabtay balse laakiin imiga waxaan uga soo gudubnay inaan isku dayno oon soo saarno waxyaaba ay ka mid yihiin ee dadku isticmaalaan sida kareemyadoo kale ee magaranaysaay ee baalashyada waxyaaba imiga sheegayso ay ka midka yihiin ayaan soo saarnay insha allah Een, waqti badana naga qaatay balse laakiin aan kuna guulaysanay si qurux badana magaranaysaa markaas si aan usoo saarnay
guddoomiye waxyaabaha aad soo saarteen ay ka mid yihiin kareemyada la marsanayo wejiga timaha iyo baalashka iyo shamacan la shito iyo waxyaabahan lagula dagaalamo cayayaanka aqoonta noocaasa ee aad ku soo saarteen waxyaabahaasi xageed ka keenay ururkiinani kulley dhallinyarada waxay ku jirtaa khibrada u leh ee waxyaabahaan soo saarnay Ee, waxyaabahaan soo saarnay waxyaaba ma aha meelo kale loo doonay ama meel kale laga raadiyey waxa weeyaan waxyaaba ay ka midka yihiin naturaliga dhirteenoo kale ee ay ka midka yihiin ee, waxyaalaha dabiiciga ee, sida dhirtoo kale ee, kareemyadu kolley waxay u badan yihiin waxyaalaha dabiiciga Ee, taasina waxa inta urur ku kaliftay inuu ee, magaranaysaa dalkooga hooyo wax ka soo saaran karaan ee, bulshada ku dhaqan waxna u qaban karaan Een, midda labaad ururku waxa weeyaan kuma koobna keliya ta- gobolkan awdal balse laakiin wuxuu baraarjis een, labaad ku leeyahay een, magaala madaxda hargeysa Een, dhallinyaradan iyo dhallinyaradaas kolley khibrado ay iyagu dhexdooda ay wadaageen bay kusoo saareen marka kariimiska noocan ay ka- een, kolley
cabdiraxmaan axmed nuur waxaad ka mid tahay xubin ka mid a ururka dhallinyarada horumarinta ee somalilan ee sayo Een, sidaa guddoomiyuhuba ka warramay waxaad soo saartaan waxyaabo ay dadku u baahan yihiin oo ka mid a kareemyada timaha muddo intee la-eg baad soo saarayseen amase ku howlanaydeen soo saarista waxyaabahaasi la marsado ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa v o e da ee waraysiga gaarka iyo barnaamijyada Een, runtii haddaanan ka hadlo muddada aan ku howlanayn waxay nagu qaadatay muddo ku dhow sanad ilaa een, sideed bilood een, oo wadnay tijaabo ah in een, waxaani uu khaayisayo ama waqti uu deadline uu leeyahay een, uu leeyahay ay jirto iyo in dadku isku aamini karaan Een, waqtigaas in la isticmaalayo Een, runtii waxaan ku howlanay muddadaas sideedda bilooda hashim
kareemyada idinku ma isticmaashaan aad soo saartaanoo see laydinka qaataa ee maaragtay een, uu socod u leeyahay waxyaabaha iminka aad soo saartaan ee dadku ma la qabsadeen oo ma barteen
Een, runtii waan isticmaalnaa ugu horeyn intaan bulsho kale loo geynba annaga timahayga ku tijaabinay wejigayga ku tijaabinay Een, hablo badan waxaa jira imika kariimiska dumarka oo kale haddaan tusaale ahaan kusoo qaado Een, wejigooga runtii dee kaga raystay kariimiskii een, een, wejigooga dilayay ee u geynayay effectiga Een, ama saameynta ugu yeelanayay Een, haddana waxaa diyaar u yahay een, oo ay leeyihiin kariimiskii reesoyey ha samayseen balkeena runtii waxaan leenahay boqolkiiba boqol waa wax lagu kalsoon yahay oon anagu isticmaalnay anaan bulshadana usoo bandhigayn waxaanaan anagu kalsooni basa ka qabay ibraahim jaamac yuusuf wuxuu ka mid yahay dhallinyarada barnaamijka inoogu martida ee ururka horumarinta dhallinyarada somalilan ee sayo ee inagala qayb qaadanaya barnaamijkan Een, ibrahim kareemyada iyo baalashka kabaha lagu caseeyo iyo waxyaabahan kale ee lagula dagaalamo cayayaanka Ee, yaa idinka caawiyey ee farsamo ahaan iyo aqoon ahaanba idinka caawiyey iyo dhaqaale ahaanba
haddii een, caawimo noqoto iyo haddii dhinac kasta noqoto kale ururkan waa urur midoobay kuna midoobay danaha bulshada iyo sidii iyagu horumar u gaari lahayn iyo sida een, ay u hagaajin lahayn wadankooda una tusi lahayn bulshadan sii jeeda ee kasii jeeda naturalkii iyo wixii wadankoodu horumar uga soo bixi lahaa ee kasii jeeda sidii u tusi lahayn ay ugu bayaamin lahayn ayaan kale mar walba diyaaru nahay Een, haddii caawimada iyo dhinacyada kale aan eego kole ururkan wax dhexdiisa mooyaane wax kaloo caawima oo dibadda kasoo gaadha may jirin Een, iyo hadday dhaqaale noqoto iyo hadday wax soo saar noqoto intaaba anagunba dhexdeeda ka saarnay anagunbaana een, kalsooni ururka isku qaba iyo dhinacyada kale baraajadiisa sidii guddoomiye markii hore uu soo sheegay koley een, xu- een, ururada een, qaybaha kale ee ka mida baraajkii kale ee ka mida hargeysa ayaa iyaguna iyo qaybtan iskaashaday kadib xirfad ayay adeegsadeen sidii horumar iyo waxyaale dadku ay bulshada waxyaalaan ka dhiman oo saar lahayn ayaan raadinay markii aan soo helnay ayaan fikradii isu geynay fikradii aan isu geynay iyo aqoontii aan adeegsanay ayaa waxay noo dhashay inaan howlahan soo saarnay kadib hawshii waxaan dhashay inaan sii faafina oo bulshada sii faafina oo aan sheegno wixii horumar ay leedahay iyo sidii bulshada ay isticmaali karaan iyo waxyaalo badanna jira waxyaalahan kale dabiciga kimikaalka ay dadka jirkooda dilaya siday kaga raysan lahayn maanta isku mid ma aha nin marsan inan marsanaysa waxyaalahan kimikaalka jirkeeda dilaya ee baabiinaya iyo inan marsanaysa wixii dalkeeda uga soo baxay isku mid ma aha waxaanan boqolkiiba boqol kaga kalsoonahay waxyaalaha waddankayga ka soo baxay eena jiraalkaa oo aan leenahay mar walba waxaan horumar iyo hi- iyo hoobo ila taaganay inaan ku hanagna shacabka iyo bulshada horumarka waddankayga ibraahim bal waxaad u sheegtaa dadka ku dhegaysanaya kariimka timaha oo kale Ee, dhallinyartu timaha marsanayaan wiilal iyo gabdhaba maxaad ka samaysaa Een, kalay waxaan ka sameynay alaabo badan oo aan adeegsanay oo ay ka mid yihiin sida saliida saliid beebida ay ka mid tahay een, ay ka mid tahay een, marka hore ay ka mid tahay een, shinnida kalay wax jirta shiniinta wax samaysata kadibna dhinacaanka laga tuujiyo oo la tuura wixii laga tuujiyey iyo qolfiskeedii la tuura bahalahaas anaga luul nugu ah oo inta badan aan aad u raadin qolfiskaa la tuuray waayo waxyaalaha la tuuray anaga waxyaalo aad u weyn bay naga caawiyeen marka la tuura ayaan soo urursanaa baasha ama soo raadsana markaan soo raadsana waan karinaa baasha markaan karino in badan baan dab ku deynaa way faxdaa markay faxdaan waan kala miirnaa waan kala shaandhaynaa kala shaandhada aan kala shaandhay haddana sidii kuma deyne ayaan waqti muddo yar baan meel dhignaa oo qaboojinanta ama bileed ama daasid ama jibcad wax afkeedu weyn yahay ballaadhay intaan ku shubna ayaan waqti ama muddo kooban meel dhignaa kadib waxaa kasoo baxaysa bahal yaroo labeena oo xagga sare een, guudka sare soo maraysa ayaa kasoo baxaysa bahashaasaan u qaadnaa haddana sidii kuma deyna dab baan la adeegsanaa waan gubnaa baashi waan shiilnaa baashi markii shiilanta waxyaalo kale sida saliid beebida ay ka mid tahay een, tiinar iyo waxyaalo kale ay ka mid yihiin ayaan ku darnaa gudoomiyaha een, ururkan dhallinyarada ee sayo abubakar aadan maxamuud Een, abubakar waxaad soo saartaan baalashka oo kale iyo shamaca maxaad ka samaysaan baalashka iyo shamaca
Een, waxaan ka sameynay tusaalehaan shamcaas oo kale haddii aan ku horreeyo Een, shamca waxaan ka sameynay sida uu ibraahim kuu sheegayey Een, shinnidu waxaa jirta marka ay magaranaysaa malabka samayso waxaa jira magaranaysaa waxay malabka ku dhex samayso oo een, sida shabag oo kalea qardhaasidaas oo kale ahaa qardhaasida Een, qardhaasidaas ayaa waxaa dhacda een, marka malabka laga tuujiyo siduu ibraahim kuu sheegayey een, dab baa la gelinaya kabacdi marka dabka la geliyo biyaha iyo waxa la isleekishinaya iyaga marka ay isla guursadaan een, biyaha marka isla faxaan dusha waxa soo marasa waan ka soo qaadnaa kabacdi banaankaa dhigan- dhignaa dusha waxa soo marasa een, ma garanaysaa xabag cad oo sida xabagtoo kale oo caadis ugu dhigaysa Een, taasi markaa tuumbooyin waxaa jira loo adeegsaday mi- guryaha een, marka la yirhkooga la gelinayo kale tuumbooyinka dhexda la geliyo Een, kuwaas baan ku gurnaa kabacdi markaan ku gurno furaryo baan xagga hoosta kaga xidhnaa kabacdi markaan furarka kaga xidhnaa xamagtii baan ku gurnaa ku gurnaa markaan xamagtii ku gurno een, waxa weeyaan waan- waan yar dhignaa in yar bay taallaa intaa marka ay taalo waxa weeyaan een, dun baan ku dhex ridnaa intaanan een, dun baan sidaa ku dhex ridnaa duntii een, ma garanaysaa la shidii Een, duntaa markaan ku dhex ridnaa in xamagtaana u raacino ay isku qalasho ayaan waxa weeyaan sidaa uga soo saarnaa kabacdi markaan ka soo saarno Een, waxay- wuxuu noqonayaa shamciyo caadiya Een, waxay ku saamaxasayo kale magaranaysa inaad shidato een, dunteeda ku dhex jirta markaad shido sidii shamciyo caadigiio kale ee guryaha magaranaysa la dhiganayo lagu iftiinsanayo kale buu noqonayaa Een, haddii aan usoo noqdo een, kan baalashka Een, baalashku isagu kolley een, waxaan ka samaynay Een, sidoo kale horta wax laga maarmaan ah ama garanaysa xasaasi oo ayna kolleyba aan- een, garanaysa ayna ka maarsamaynin waa shinnida horta waxay ku wada xidhan tahay Een, shinnidaasoo kale een, xamagtaa baan dib u shiilnay kabacdi markaan xamagtaas dib u shiilnay een, waxaan soo qaadnay een, tiinar kabacdi tiinarkii iyo xamagtii markaan isku darnay een, waxaa jira bahal yaroo product la dhaayo madow oon een, s- raadinanay oon hargeysa ma garanaysaa oday een, ma garanaysaa hay-ad iyo aan ka soo helnay een, productigaasoo ma garanaysaa madow kabacdi markaan isku wada darnay wixii caadi ka dhignay saliid baan haddana ku darnay oo, een, ma garanaysaa idin u saamaxaysa inay dhalaalkii kabaha ka caawiso kabacdi markaan saliid iyo wixii ku wada darnay een, waxaan ka soo qaadnay dabka u madoobiye productku inuu madow yahay Een, banaankaa dhignay markaan banaanka dhignay wuu engegey kabacdi markuu engegey qarax buu noqonaya marka qaraxna saliidaan lagu dul daro een, baalash wuu engegaya haa isagaa is engejinaya Een, baalash caadi uu noqonayaa een, kabihii uu madoobenaya ama uu caseynaya
fikraddan aad wax ku samaynaysaan waa fikrad fiican oo maaragtay een, aad u muhiima iyo ama waxaad soo barateen oo cilmigaad soo barateen baa jirta mise cid aqoontan soo barata ayaa idinla timid mise idinkunbaa maskaxdiinna ka keenay
kolley waxa weeyaan cid aqoonta soo baratay oo noola timid ma jirto balse laakiin een, ururku wuxuu isku dhex jiraa een, magaranaysaa dhalinyaro horta wuxuu ku midoobay ururku wada mufakirina dhammaantood een, sida magaranaysaa ay u fikirayeen ee kolba wax u saari usoo saarayeen imiga hawshan bodhogtigan aan soo saarnay aan soo saarnay muddo waxaan u qaatay aduu sanad iyo sideed bilood meelahaas muddo ah bay nagu qaatay sidaan magaranaysaa wixii ugu celcelinay celcelinay celcelinay waanagan maanta ka muradhalnay laakiin cid aqoon loo een, magaranaysaa aan garab ka helnay ma jirto een, fikirkayga iyo magaranaysaa sidaan kolba anagu u eegana u tijaabinanay uumaan ka soo saarnay waxa magaranaysaa macquula oo magaranaysaa bulshaduna ay isticmaali karto annaguna aan isticmaalno ee magaranaysaa iminka kariimyadan kale haddaan tusaalaan kusoo qaato een kariimiska madaxoo kale een raggu way iibsadaan een intaana soo saarnaaba dib loogu sii dhameeyo iminka kariimiskan dumarka ay ismariyaan oo kale een waxay kaga raysteen dumar waxaa jira markay dawada isticmaalaan ee magaranaysaa een wejigooga haaro yeesho een haarahaasi kariimkan markay isticmaaleen haarihii way ka ba'een kanaa soo saarnay ha een haarihii baa ka baay duma- een dumarkii gabadha markay haarihi ka bayaan wejigooga caadi buu soo celinayaa isagoo ma caddaynayo balse laakiin dumarkii qofka jidhkiisa nadiif uu ka dhigayaa ee magaranaysaa wixii ka baxay ee kariimkii hore ee magaranaysaa dadka kale ay soo sameeyeen ee magaranaysaa ajaanibka ayoo kale ee ayaa lagaga maarsamaya markaa kariimiskan een annaga aan soo saarnay
cabdiraxmaan axmed nuur oo ka mid a isna een, xubnaha barnaamijkan hindisaha iyo halabuurka dhallinyarada inoogu martida ah kana mid a ururka dhallinyarada ee saayo cabdiraxmaan waxa weeye haddaad isticmaalaysaan waxyaabihii dalka ka soo baxay dabiiciga ahaa ee dhirta ahaa iyo waxyaabihii kale seed is leedahay horumarin waad ku samayn kartaan horta dadka biniaadankii inay aaminaan een, wadankooga inay wax ka soo saaran karaan een, sidoo kalena waxaa muhiima een, waxyaalaha maanta waxaan ka soo saarayna ay ka midka yihiin naanjir aniga aan kuu sheegay in bulshada horta loo tilmaamo oo la idhaahdo war wax kemikaa laga sameeyey oo maanta dadkeeni saameyn u geysanaya waxaa ka muhiimsan wax naanjir aliya oo maanta aan waxba yeelin oo ka mid yihiin shinnideeni oo ka mid yihiin looskii dalkeena ka baxayay runtii saasaan odhan karaa waxaa loo horumarin karaa in la garab istaago in naanjir aliga la isticmaalay iyo wadankeena kheyraadka ka soo baxay ayaan odhan karaa
waxaa jira een, hay-ado sida world bank oo kale ama usaidka oo kale waxay caawiyaan dadka fikirro cusub iyo la yimaada hal abuur marnaba ma ka qayb qaadateen inaad mashruuc ahaan u bandhigtaan si aad caawimo uga heshaan fikirkan aad la timaadeen
Een, runtii wel banka iyo shirkadaha ku shaqale inay garab istaagaan een, xidhiidhka een, wax soo saarka Een, runtii waxaan een, annagu kamaanaan qayb gelin een, mananan arag meel lagu qabanayo haddaan nahay dhallinyartii gobolka Een, runtii waxaan odhan karaa meel professionali ama loogu bandhigayo fikirka halabuurka dhallinyarada oo markii ugu horreysay hashim aan kula kulanaa odhan lahaa
waayahay ibraahim jaamac yuusuf een, waxaan ku weydiiyey su-aasha aan weydiiyey een, cabdiraxmaan oo kale waxaa jira een, wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha sanduuqa horumarinta somalilan waxaa ku jira in dhallinyarta een, mashruucyo loogu talagalay oo shaqo abuur loogu sameynayo maadaama idinku aad shaqo abuur la timaadeen marnaba ma dowladda wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee somalilan ee qaabilsan een, dhanka dhallinyarada marnaba waxaan mashruuciinan ma u bandhigteen inay idinkala gacan qabtaan
Een, may cid umana bandhigin anagu ka mid ah een, wasaaradda iyo iyo cid mas-uuliyiina laakiinse kale anagu fikradda markii aanu kaashanay oo aanu samaynay waxaanu ku haminay inaanu markaanu ka midha dhalina bahashan ay dadkuna la arkaan markii ummadda kugu arkaan waxaad wadid iyo horumarkaaga markaa la arkan iyadoo dan lagugu imanaya marka waxaan waxaan igu kaliftay inaanaan cid u bandhigin cidna aan noola tegin ilaa iyo aanu faa'iidadeeda soo gaana maanta faa'iidadii advantage-kii waanu haynaa oo annagaan cidna garab ka helin oo maanta cid aan ugu baaqnaa aanu jirin ayaanu advantagekedii iyo faa'iidadii nooc walba haynaa oo aan soo helnay kana kuna guulaysanay laakiin cid garab naga siisay oo aan ku odhan karaa een, cid een, mas-uuliyiina ma jirto aan dhexdayada ahayn
Ma isle- ma isleedahay waad sii wadi kartaan hawshan een, maadaama aydaan dhaqaalo buuran lahayn cid idan caawisaa jirin een, idinku aad isku tashateen hawshan ma tahay mid sii soconaysa
Een, haa haashim way sii soconaysaa kolley markii hore iminka een, iyo markii hore isku mid maaha hawsha markii hore nagaga xumayd markaan wadnay ayuu khasaaro sawirku nagaga batay oo aanu ku khasaarno si walba ola jabnay laakiin maanta anagoo ogaanay inaanan ku khasaaran iyo halkii ka xumay toosinteedii baranay oo dhinac walba ka toosinayna isma lihiin bahawshan way idinku adkaanaysaa laakiin marxalada aanu kaga iminka ay ka xumayd oo aanu intaanu samayna ay haddana naga naga laskaroobaan intaanu soo iibsana alaab saddex boqol ama shan boqol oo dollar naga khasaarooban ayaa haddana shanta boqol oo dollar ama afar boqol ama saddex boqol laskaroobi laskaroobi jireen laakiin maanta intii aan ugu talagalna inaan maanta samayno wax alaale wax naga lasgaroobaya ama wax naga xumaanay ma jiraan waanaanu sii wadi karnaa insha allah waananu ku haminayna inaan sii wadnaa waananu taanu ku soconnay marka guusheeda
gudoomiye hawshan ganacsatada ma usoo bandhigteen magaalada booramo iyo hargeysa iyo ganacsatada ku nool inaad waxaa soo saartaan ma usoo bandhigteen
weli haashimow een, xaggaa bandhiga weli maanu soo bandhigin balse laakiin imigaan ku tala jirnaa inaan soo bandhigno oo magaranaysaa ganacsatada iyo ciddii magaranaysaa gobolka ku nool aan u soo bandhigno oon tusno laakiin weli cid aan tusnay oo aan u soo bandhignay een, weli ma jirto
intee dhallinyaraha ayay shaqo abuur u samaynaysaa barnaamijkan een, aad wadaan oo kale ee een, waxyaabahan aad ku qabanaysaan imse dhallinyara horta imiga idinkala shaqeeya oo ay shaqo abuur oo kale u noqon kartaa
imiga waxaa nagala shaqeeya een, kolley ururka wuxuu ka kooban yahay waa soddon qof buu ka kooban yahay een, soddonka qof waxa weeyaan een, gebiga gubadda kolley iyo cidda kale gobolka ku dhaqanba wada shaqo abuur buu noqon karaayo waxa weeyaan een, waxyaabihii kale waa lagala maarsamaya een, kariimiskaas iyo, een, ay ka ganacsataan een, magaranaysaa shaqo abuur een, magaranaysaa muhiimana uu noqonaya een, soddonka qofna kolley imiga waxa weeyaan een, si aada ayuu kolleygana shaqo abuur kolley ugu noqonaya idinkaa dhallinyar ahaan aqoontiinu ilaa heerkay gaadhsiisan tahay markaan een, xagga waxbarashadiinna iyo ururkiinna dhallinyartaa ku jirta aad eegtaan ma wada aqoon-yahan baa tihiin ma iskugu wada jirtaan bal iyaga laftooda dhallinyartaasi een, dadka ku dhegaysanaya bal hadda u tilmaan aqoontooda heerka ay gaadhsiisan tahay
kolley een, heerka aqoontooda ay gaadhsan tahay waxay isku dhex jiraan een, secondary level iyo waxa weeyaan jaamacadba kolley ugu sarreeya Een, secondary level iyo jaamacadba kolley isugu jiraan kolley ciida ma garanaysaa secondary level baana uga hooseeya een, gradeeka ugu hooseeya waa secondary level Een, dad gebi ahaantooda horta waxa weeyaan waa arday oo waa wada arday waxna way wada dhigtaan Een, ma garanaysaa jaamacadana ay ku jiraan secondaryna ay ku jiraan cid ma garanaysaa aan aqoon lahayn oo aan waxna dhigin kolley naguma wada jirto inta gebigooga wax wada bartaan
gudoomiye bal dhaqaalaha aad waxaan ku abuurteen eed maaragtay ku asaaseen eed ku bilowdeen see soo ururseen
kolley waxaan dhaqaalaha hawshan urta kolley waxa waxa naga baxay kharash aad u badan Een, kharashka aadka u badan waxa weynaa meel aan ku helin cidina naga caawinin balse laakiin een, aan jeebkayga dib u baadhno kolba jeebkayga dib ugu noqonani Een, dhibaatooyin ma garanaysaaye nagala soo wajaheen sida kariimiska iyo imiga waxyaalo badan oo soo iibsana markaan barananay imiga waan baranay markaan barananay een, kolley waxa weyn lacag badan baa naga gashay Een, annagoo markaan baranay testiga kolley ku jirnay markaan shaygii soo iibineen een, lacag kolley saddex boqol ama afar boqol oo dollar gaarsan laga siiyo Een, waxa weeyaan haddana afartaa boqol saddexa boqol bay khasaariyeen oo dib bay u khasaariyeen balse laakiin imiga een, waan baranay een, wixii aan helnay ma garanaysaaye wixii oo sidiisii aan ka soo saarana
markaad see isku keenteen dhaqaalaha oo kale aad ku bilowdeen dhaqaalaha kolley waxaan iskugu keennay horta cid een, dawlad ma garanaysaa ama ma garanaysaa wax naga caawisay ma jirto balse laakiin een, anaga uunbaa waxa weeyaan jeebkayga kolba dib ugu noqonanay kolba wax isku qoranay sidaan kolba wax isku qoranay kolba dib ugu noqonanay ayuunbaa waxa weeyaan kolley een, ku soo saarno ma garanaysaa lacagta intaa le kolley wahan
Eh, cabdiraxmaan axmed nuur een, maxaa baahidiinna ugu badani maxay tahay
Een, runtii horta een, w- baahiyaha horta jira ee hadda annagana hortaagan waxaa ka mid ah ee, productionkan tijaabo uu ahaa iminka hadda ama wax soo saarkan aan soo saarna iminka tijaabo ah laakiinse waxaan u baahanay inaan baahino oon bulshada dee tusno waxaan wadnaa wuxuu yahay Een, maanta maadaama uu barasho yahay een, wixii waqtigaan samaynaynin dee waxyaalo lacag badan oo kharash badan nagaga kacay dee waxaan u baahnay inaan imigana dib u soo saarno een, bandhigiisa oo aan ka dhigno bandhig weyn oo bulshada ku wada dayato runtii ayaan doonaynaa waxaan doonaynaa runtii inay dadkan hablaheenan maanta is wada cadeeyeen nooca kale u eegada inay kaga maarmaan ee dee dawooyinka naar jaraaliga hay isticmaalaan baan doonaynaa waxaan waxyaalo badan baan haashim doonaynaa hadda inaan la naga caawiyo baahiyihiisii ugu badani way soo dhaceen laakiin iminka waxaa baahiya oon hortaagan oo aad u weyn ma- ma- ma- ma odhan kara way jirtaa laakiin waxaan u baahanay kolley maadaama nahay dhallinyar aqoontooda iyo xirfadooda adeegsanayso iyadoo iskaashanaysa kolley een, wadannada caalamka de qofku markuu fikir la yimaada ama odhaha waxaasan samayn ama wax ku fikara waa la garab qabtaa waa la gacan qabtaa waxaan rajaynaynaa baahiyaha ugu badan dee anaga maadaamaanu hawshaa wadnaa in cid kastoo mas-uuliyada ama cid kastoo hawshan ixtiraam ama dee wad isku sharfaysaba sumcaddii waddanka iyo horumarkii dhallinyarada ay kusoo jihayn lahayn ma wadnaaye inay baahiyaha ugu badan kolley baahilaana ma hayso maanta iska arday iska dhallinyaro iska wax inagu dhexdeeda ayaa ma ayuunbay hawsha haysataa waxaa dhici jirta iyaamaha qaarkood in iyaama laba saddex lacag aad u culus qof walba hebel dee one refer ba two calculator ba soo qaadanaa waa lisgeliyaa intaa intaa annaga dubs ugu qiimin jirnay cid markaa maadaama aan jirin cid garab naga siisay maanta ha- baahiyaha ugu weyn waxaan doonaa iminka hawshan inaanu faafina meel walba een, oo een, hawshan aan ka dhaadhicina xitaa gobolada kale intaan u tagna aanu barno dhalinyarta oon idhahnaa hawshan saa iyo saa wada wadankeena wax soo saara aan ku dhiirigelino meel walba marka haddii kole baahiyaha kuwa iska ba- baahiyu waa iska badan yihiin haddii garab istaag aad u bal- ba aad u ballaarana siiya waxaan ballan qaadaynaa in meel kasta iyo gobol kasta iyo waddan kasta aanu gaadhsiin doonaa oo dhalinyarta kusoo jihayn doona barina doona cilmigan si ay wadankooda anfacaad uga helaan
gudoomiye ma is leedahay een, baahida ururku qabo iyo een, baahida ay dhallinyartu qabto mashruuciinan wuu dabooli doonaa een, waxna wuu ka qaban doonaa dhinaca dhallinyarada tahriibka een, dhibta ku hayo oo kale
Een, kolley waxa weeyaan haashimow wax badan buu ka bedeli doonaa Een, dhallinyaradii ma garanaysaa ay tahriibaysay ee mo- dhallinyartu horta markii waxa weeyaan waxay tahriibayaan waa marka iyagu horta waxa weeyaan ay waddankii waxba ka wayn wax soo saarna ay ma garanaysaa ay kolley la iman waayaan Een, uunbay tahriibayaan kolley waxa weeyaan dhallinyartu een, ururku kolley wuxuu isugu jira waa wada dhalinyar gebigoogu dhalinyartaasi waxa weeyaan waa wada mufakiriin maanta waxaa jirta dad badan oo intay jaamacadda ka soo baxaan ee iska wada fadhiya meelahaas oo shaqaa weyni jira horta waxa shaqo la waaya ma jiro haddii ma garanaysaay aduu aad fikirto ood fikir keento een waxa weeyaan fikirkaaga saas kugu soconaya kuna kugu hirgelaya Een baahiyaadka ururka ma garanaysaay een een kolley horta waa is- waa iska dareemaysaayoo kolley ardadu wax- waa is- dad wada arday aan nahay dhammaantayo een ardaydaasina waxa weeyaan meel kale kolley dee waxba kama keenano een mana shaqaysano maanta oo waxa weeyaan midkaayda ururka ku jira een shaqo ma garanaysaay dee wax ka soo saarayo een ma lihin een ururku marka waxa weeyaan imiga waxyaabaha waadka ugu baahan yahay horta waxaa ka mid ah xaqa dhaqaale oo kale in laga caawiyo oo ma garanaysaay garab istaagna laga siiyo haddii xag dowladda iyo haddii xag ganacsi ha noqotaba in een ma garanaysaay gacan weyn oo laga kaabo ayaan u baahannahay een waxa kale oon iyadna aad ugu sii baahannahay dhallinyarada ururka horumarinta somalilan ee loo soo gaabiyo sayo oo marti inoogu ahaa barnaamijkii waxaanay kala ahaayeen abubakar aadan maxamuud oo ah guddoomiyaha ururka cabdiraxmaan axmed nuur iyo ibraahim jaamac yuusuf oo iyaguna ka mid a boodhka amase guddiga ururkaasi dhallinyarada oo inoogu marti ahaa barnaamijkeenna haashim sheekh cumar good v o e boorama
aad ayuu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good barnaamijka hibada iyo halabuurka ah magaalada booram ayuu kusoo diyaariyay halkaad kala socoteen waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waa kaalimihii heesaha dabacsan ee barnaamijku idinku talagalay heestaan kudhageedu yahay sagootis iyo codadka xamda kuwiin iyo nimcaan hilaac ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta intaan mar kale kulmayno waa anigoo ahaa caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjaro idinle sidaas iyo nabadgelyo Isa, dooq isayaday haatan Kurda seexad la diiday Sorna aan xun waaye Samirkayma hungoobo Waan ku sii sugayaaye Xilligeenu samaadiyo Saadashaa xigdoontaa xilligeenu samaadiyo sadashaa xigu doonta bacdadkiisida waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaala ku sagootiyayaa dadkiisidi waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaalaan ku sagootiya
inu caashiq saaqay haalistiiga salgaadhay suuradaada iyo muuqa aragga ku sugmoo inu caashiq badadkii sidii